Booliska dowladda Kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay gacanta ku dhigeen laba ruux oo Kenyan ah kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay ku biireen dowladda federaalka. Wargeyska lagu magacaabo The Star ee ka soo baxa dalka Kenya oo soo xiganaya booliska xukuumadda Nairobi ayaa waxa uu baahiyay in labadan ruux la soo qabtay iyagoo dhac ka geysanaya deegaanka Soko oo ka tirsan dalka Kenya. Waxa ay sidoo kale boolisku sheegeen in xubnahan lagu soo oogayo dacwad ah in iyagoo muwaadiniin Kenyan ah ay ku biireen dowlad shisheeye. Raggan ayaa waxa ay ku hubeysnaayeen qoryo AK-47 ah, waxaana ay boolisku sheegeen in ay wajihi doonaan falal dambiyeedyo ay ka mid yihiin xatooyo, gacan ka hadal iyo isdiiwaangelinta dowlad shisheeye.